cutubyo ka tirsan qaybta afartan iyo saddexaad ee ciidanka xoogga dalka ayaa tababar ku saabsan ilaalinta xuquuqda aadanaha iyo xeerarka bini-aadinimo looga daafuray qaybta afartan iyo saddexaad ee deegaanada jubbaland tababarkan ayaa waxaa soo qaban qaabiya hay-adda unsam waxaana ka faa'iideysan doona konton askari oo isugu jira saraakiil iyo saraakiil xigeenno taliyaha qaybta afartan iyo saddexaad ee ciidanka dhulka xoogga dalka soomaaliyeed nuur mahad xasan ayaa ka waramaya ahmiyadda tababarkan isbanaarkii xuquuqul insaanka oo loo qabanayay qeybta afartan iyo saddexaad gutada kooiyo tobnaad iyo gutada soddonaad iyo taliska qaybta oo la kala gooyey kontonkii askari oo dee galaaska daraaddiis iyo duruufo jira awgood la yidhi ha loo kala qaado laba qaybood qaybtii ugu horreysa oo shan iyo labaatan ah ayaa lagu furay maanta seminaarki way mahadsan yihiin saaxiibada nagala shaqeeyey inay dareemaan inuu ciidanku u baahan yahay macaamilka waxaa weeye dadkooda ay u shaqaynayaan qaabkii iyo sidii ay ula macaamili lahaayeen ee diyaariyey koorsadan quruxda badan oo lagu barahayo waxa ka dhexeeya ee xuquuqa ay isku leeyihiin ayaga iyo bulshada ay u shaqaynayaan xuquuq haddii la yidhahdo sideedaba waxaad garan kartaa inuu meeshaasi uu ka dhexeeyo laba qof xuquuqdu marka way fara badan tahay diinteennu waxayna amraysaa xuquuq aan innaga dhexdeedna isku leenahay muslimka ah xuquuqulmuslimi cala almuslimi qofka muslimka ah muslimka kaleeto xaqa uu ku leeyahay muslimku muslimka kale xaqa uu ku leeyahy marka waxaa waaye waa saddex xaqulislaamkii oo xaq gooniya noqonaya xaqulqaraabadii oo iyadana dee qofka qaraabada kula ah xaq labaadoon muslimada ahayn buu kugu leeyahay iyo xaqa waxaa la yidhaahdo jiiraanka deriska kula ah shaqada deriska kugula ah waxaa waaye deegaanka deriska kugula ah ganacsiga deriska kugula ah xaquljiiraan waxaa jirta mid bini aadamnimada dhan ka dhexayso oo waxaa weeye xaquljiiraanka bini aadamka dhan ay ka dhexaysaa ya xaqul qaraabadana bini aadamka dhan ay ka dhexaysaa bulshadeena waa bulsho islaama laakiin bulshooyinka kaleeto waxaa laga helayaa qof waalidiintii ay yihiin uu diin kala haysto isagana muslim ah marka laba muslim laba xaq buu kugu leeyahayo xaqii islaam xaqii waalidnimada iyo qaraabada iyo xaqii bini aadamnimadii kugu leeyahay muslimkiina saddex buu isku yeeshay dadkii bini aadamkahaa ee kaleetana laba xaqay isku leeyihiin khaasatan hadda ciidan baa nahay waxayna la baranayana waxaa weeye waa xuquuqda dadkeenna bulshadeenna aan mas-uulka ka nahay qaabkii aan ooga shaqayn lahayn nabiga alayh islat slaam ilan diinteenna ayaa asal ah markuu ciidan dirayo wuxuu ku baraarujin jiray oo u akrin jiray waxyaabaha ay ku habboon tahay in la dhowro ilaan ciidanku waa ciidan ow badane haddii howlgal la aado haddii deegaan la qabanayo haddii shaqo la qabanayo ciidanku dee waa ciidanoo badana waay mid fiicanna waa laga heli mid si xunu dhaqmana waa laga helaa kow marka waxaa haddaad ciidantood qori wadato waxaa kaa ilaashan xuquuqda dadka shacabkaa kow si guud bay kaaga ilaashanaya shacabba wuxuu hadduu yahay waxaa weeye waa inaad dhowrto xaqiisa asaga ayaad u dagaalamaysaa ood gargaaraysaa inaad marka wax u dhinto lagaama rabo si kastaba tababarkan ayaa awood dhis xoogan u noqon kara saraakiisha loo qabtay kuwaasi oo la falgala bulsho kala duwan